محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وناصرنا ومرشدنا وغائدنا وحبيبنا وسندنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وبعد ويقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن إخوة الكرام horta marka hore waxaa ku raali ahaanaysaan sheekhnimo horta ma jirto mashaa'ikhdeennii oo muxuu ahaaye anigii sheekhayga sheekh cali ayaa hadda meeshaan soo fariisiyey maba soo fariistan meeshaan culimmadii dhanna waa ay joogtaa sidii shariifka oo kale iyo mashaa'ikh kale oo fara badan sheekh saciid oo kale marka mashaa'ikhda oo dhan macdiratan marka hore waa ka cudur daaranayaa idin daradayda halkaan aan soo fariistay ehelna aan u ahaynin ee culimmada hortooda aan ku afkumoonayo alla ii cudur daaro bacda almacdira markaan cudur daartay kadib waxaan rabaa walow aanan ahel u ahayn in haddana aan maadaama aan idirdarooday idirdarrada marka hore waxay ahayd inaan hadlinoo waa hadlay waxaa idirdarro labaada inaan haddana kursi ku fadhiisto labadaba adinkoo igu cudur daarayo waan rabaa inaan muxuu ahaa bal waxyar ka sheego alisra walmicraaj dabeetana aan soo wareejiyo oo sheekayga garabkayga fadhiya sheekh cali ah aan ku soo wareejiyo xerow sheekhiisa ku hadlayo waa eedarro weyn oona laga waani jiray haddana sheekha ay fadhiisiyey waxa weeye sheekha amarkiisa inaad qaatana waa amar kale midabta inaad dhowrana waa amar kale laakiin waxaa igala weynaatay inaad sheekha amarkiisa qaato in iska soo fadhiistay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaay aayadda qur-aanka ilaahay noogu sheegayo subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa waxaa laga dheelmiyey masjidka xurmada leh ee maka ah waxaa loo dheelmiyey masjid alaqsa bayt lmaqdis aa loo dheelmiyey sida muxuu ahaa la sheegayo oo muxuu ahaa taariikhda ku qoran nabiga calayhi salaatu wasalaam hal sana iyo bar hijrada ka hor aa la dheelmiyey da'diisuna waxay ahayd konton iyo kow sano iyo siddeed bilood iyo saddex iyo toban maalin uu nebigu jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa laga dheelmiyey markaa laga dheelmiyey baytulmaqdis ayaa la geeyey ilaa iyo kadib muxuu ahaye micraajkii halka uu ka bilowdo marka waxaa leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dheelmiyey habeen subxaana aladii asra bicabdihi leylan baa qur-aanka ku arkaysaa habeen baa la dheelmiyey baa la leeyahay habeen iyo maalin baa jirtay marka habeenaa la doortay waxyaabaha nebiga loo doortayo habeen loo dheelmiyey oo maalinta habeenka looga doortay waxyaaba badan bay culimmadu ku sheegayaan haddaan qaar ka soo qaadanno waxyaabaha culimmadu ay ku sheegayaan oo nebiga habeen loo doortay li'annahu waqtu tafriiqi ilbaali wa qadci alcaraa'iq habeenku waxaa la leeyahay waa waqti deggan oo dadka adduunyadan inta la kala muxuu ahaaye wajacalna nahaara macaasha la yidhi maalinta muxuu ahaay la shaqaystaayo dadku ay muxuu ahaa mashquul yihiine habeenkii maadaama uu degan yahay oo calaa'iqda o dhan mashquulaadka dhan dadku ay ka degan yihiin saasaa nebiga habeen loo dheelmiyey baa la leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha lagu sheegay in nebiga muxuu ah habeen loo dheelmiyey habeenka loo doortay waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam dee faynuus buu ahaa faynuus li'annahu ka siraaji waxaad moodaa inuu faynuus yahay calayhi salaatu wasalaam faynuustana siraajka habeen aa la horsadaa maalin lama daarto maalin lama shitaa habeenaa la shitaa saasaa nebiga habeen loo dheelmiyey baa la leeyahay qaarna waxay odhanayaan mayee habeen iyo maalin ayaaba labadooda isku faantamay oo maalintiiyaa habeenka u faantay waxay tidhi qorraxdii shamsadii adduunyada aniga maalintii korkayga ku socoto markaas aa muxuu ahaa waxaa xoogoo qalbigeeda jabay baa la leeyahay oo niyad jabtay habeenkii waxaa qalbigiisa marka lagu kabay oo khaadirkiisa lagu kabay in habeen la dheelmiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan baa lagu sheegayaa waxa nabiga habeen loo dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam taasina way ka mid tahay macnaha waxa habeen loo dheelmiyey intaas laguma soo koobi karo sifooyin badan habeenka maxaa yeelay laftiisu nabiga axaadiista badan lagu tilmaamayo waxyaabo weyn baa loo tilmaamaya waxyaabo weyn oo aan maalinta loo sheegin baa habeenka loo sheegaya laakiin intaas haddaan isaga soo gaabsanno waxay ka mid tahay wixii nabiga habeenka loo dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam micraajka laftiisa sababkiisu waxaa la leeyahay waxaa nebiga loo dheelmiyey waxay ahayd arbada iyo samada isku faanay oo faqaalat ilardu ana khayrun minka ardadii baa waxay leedahay ay muxuu ahaa samadii ku tiri anaa kaa khayr badan oo lianna allaha tacaala zayananii bilbilaadi waalbixaari waalanhaar ilaahay wuxuu igu qurxiyey magaalooyinka iyo badaha iyo webiyaha iyo buuraha iyo geedaha iyo waxjiraasha waxyaabahaas ayaa ilaahay igu qurxiyey markaasaa samaduna waxay leedahay anaa kaa khayr badan oo anaa kaa khayr badan oo samada waxay tiri qoraxdaa igu taallo oo bayaxaa igu yaallo oo kawaakibta kale iyo aflaagta iyo buruujta carshiga iyo kursiga iyo jannada iyo waxyaabahaasoo idil baa igu yaalla saasaa marka muxuu ahaaye aan kaaga khayr badanahay bay tiri ardada baa ku soo laabato waxay tiri anaa kaa khayr badan aniga waxaa igu yaalla beyt yazuuruhu wayaduufu bihi alambiyaa'u waalmursaluuna waalawliyaa'u waalmu'minuuna caama beyt oo waxaa igu yaalla ambiyada iyo mu'miniinta iyo rususha oo dhan iyo awliyada ilaahay oo idin ay dhawaafaan yaa igu yaalla marka anaa kaa khayr badan bay tiri samada waxay tiri iyadana anaa kaa khayr badan oo fiya waxaa igu yaalla laftirkayga aniga baytulmacmuur oo yaduufu bihi malaa'ikatu samaawaati samaawaadka oo dhan malaa'igteedii bayd ay dhawaafto ayaa igu yaallo jannadii baa igu taallo oo arwaaxda ambiyada iyo mursaliintoo dhan iyo inta awliye arwaaxdoodii oo dhan ay muxuu ahaaye ma'weeda ah ayaa igu taalla iyo saalixiintoo idin ardadaa ku soo laabtay waxay tidhi inna sayida almursaliina wakhaatama annabiyiina waxabiiba rabbialcaalamiina muxuu ahaaye nebiyaalka nebiga lagu khatimay oo sayidkooda ah oo ilaahay intoo doorto oo dhan xabiibkay muxuu ahaaye xabiib uga ah ayaa muxuu ahay aniga igu dul socdo oo korkayga shareecadiisa ku fulinaya markii muxuu ahaa saas ay tiri arladii samadii muxuu ahaaye way aamustay oo way ka cajziday inay jawaab kale u celiso way ka cajziday markaasay tawajahat ila allahi tacaala ilaahay bay u jihaysatay oo waxay tidhi ilaahii anta ilaahayow adigaa muxuu ahaa tujiibu lmudara idaa dacaak mid kale dhibaato geliyey markii uu ku baryo oo uu kuu muxuu ahay sheegto adigaa ajiibo وأنا عجزت عن جواب الأرض أنا وحا تاقوا وايي أو كجوابي وايي أرضا وحي أي قحو جيسيبان جواب وايي فأسألك إلهي وحا كويدي سنيا أن تسعد محمدا إلي إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيسو كرسيسيد أو وشي رسواء ديسيد يعني إلهي كاويدي سنيا وأن كشرف وسيدي أرضا يقو شرفه جمال كيسا سيدي أرضا يقو فانتي أنيقنا أنيقو شرفه فأجاب الله دعوتها ilaahay baa muxuu ahaay ardada dacwadeeday ajiibay oo markaasaa waxaa loo waxyooday jibriil ayaa loo waxyooday calayhi salaam waxaa la yidhi nabiga soo dheelmi calayhi salaatu wasalaam soo dheelmi baa la yidhi marxaban saasaa la leeyahay waayo marka waxaa la yidhi jannada aaso oo waxaa soo qabataa buraaqo daadadaas buraaqo la yidhaahdo soo qabo janna muxuu ahaay maxamed u tag oo soo dheelmi baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka jibriil wuxuu tegey samaduu tegey jannaduu tegey markaasuu wuxuu arkay arbaciina alfa buraaqin afartan afartan kun oo buraaqo oo jannada beeraheeda daaqayuu arkay wa calaa jabhatihim ismu muxammadin wejigoodao dhan waxaa ku wada dhigan nebi muxamed nebi ciise calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu ku dhex arkay buraaqo oo madaxa raaricinayo iska oynayo oo labadiisa indhin muxuu ahaaye ilmi ilmaha ay dureerayaan indhihiisa ayuu arkay markaasu wuxuu yidhi maalaka yaa buraaq buraaqii adiga maxaa la oogeysaa iyo madaxa la raaricinaysaa ilmaha kaa horeeya waa maxay wuxuu yidhi buraaqo innii samictu munda arbaciina alfa sana afartan kun oo sano wakti laga jooga ayaa waxaa maqlay nebi moxamed magaciisa calayhi salaatu wasalaam magacaa markaa maqlay ayaa maxabbada saaxiibka hada lismi muxuu ahaye fawaqaca qalbii maxabbatu saaxibi hada lismi isimkaas oo isagaa saaxiibkiisa oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maxabbadiisii ayaa qalbiga iigu dhacday markaasaan cishqiyey oo jeclaaday waxayahay saasay tiri oo markaas nebiga markaa jeclaaday calayhi salaatu wasalaam wax dhacaam ah iyo wax sharaab ah uma dhibaatoonin oo waxaan ku gubtay cishqiga kuleelkiisa iyo naartiisa ayaa ku gubtay saasay ugu jawaabtay waxay la ooyeysay madaxa la raaricisay oo waxba la cuni weysay waxay tihi waxaa u cishqiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil marka wuxuu yidhi macshuuqaadii aa u cishqisay anaa ku gaarsiinayo hadda kuu geynayo markaasuu intaa xakamaheedii saaray oo lijaankeedii saaray uu nebiga ula yimid calayhi salaatu wasalaam marka sababta waxyaabaha micraajka taasaa ka mid ah marka aayadda qur'aanka eh subxaana aladii asree aayadda qur'aanka ah waxaa lagu furfurtay oo ilaahay ka bilaabay tasbiix subxaana aladii asraya bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ilaahaygii addoonkiisa dheelmiyey habeen oo masjidka xurmada leh ka dheelmiyey oo masjidka masjidul aqsa yidhahdo u dheelmiyey ayaa nasahan baa la leeyahay marka waxyaabaha loogu bilaabay tasbiix suuradda loogu furfurtay xigmadda ku jirtaahi laba shay baa lagu sheegaya midkood waxa weeyaan carabta markii ay aragto shay oo muxuu ahaaye ay la yaabaan way tasbiixsan jireen shay lala yaabo oo tacajub leh markii la arko ayaa waxay odhan jireen subxaana allah subxaana allahay dhihi jireen marka waxaa la shay waxaa muxuu ahaaye meesha ku jirto markii ay nebiga ilaahay ay u tiiriyeen wuxuusan mudnaynin been iyo wax la mid istihza iyo markay nebiga ku jeesjeeseen waa la tusaalaynayaa waxa ay la imaanayaan inagii wax lala yaabo markaasaa waxaa leeyahay subxaana allah waxaa ka mid ah waxyaabaha loogu bilowday tasbiixda suuradda loogu bilowday ayadaa lagu radinayaa raddi waxaad u malaynaysaa in muxuu ahay kharaja makhraja raddi calayhi in ayaga lagu radinayo oo markii nebiga ay u tiiriyeen kidbi iyo waxyaabo la mid ah waxaa la leeyahay tanazaha allahu an yattakhida rasuulan kadaaba ilaahay baa wuxuu ka nasahan yahay in muxuu ahaa rasuul oo muxuu ahaay beenlow ah uu rasuul ka dhigto ayaa ilaahay ka nasahan yahay subxaanahu watacaala wax walbaba dhehee rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenaa la dheelmiyey oo masjidkaas xurmada leh laga dheelmiyey masjidulxaraam baana loo dheelmiyey marka aayadda qur'aanka ee waxaa ku cad subxaana aladii asraya bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa masjidka xurmada leh yaa nabiga laga dheelmiyey baa la leeyahay oo masjidulaqsa loo dheelmiyey ahaadiimtana waxay tilmaamayaan micraajka oo nebiga halkaas in muxuu ahaa laga muxuu ahaaye saaray samada ilaa iyo toddobada samo ilaa xayf insha allah intii ilaahay oo doono in la geeyo ayay tilmaamayaan marka aayaddana waxay ku ekaysiinaysaa ila almasjid alaqsha in muxuu ahaay inta laga gaaro masjidkaas masjid alaqsa la yidhahdo baytulmaqdis ah marka waxba isbushin mayaane gaalada dad qalbi adag bay ahayn xilligaas kufaaru maka marka haddii looga bilaabo micraajkii iyo haddii wax loo sheego beeninta nebiga ay beeninayaan ayaa sii adkaan lahayd marka tawdico ayaa looga dhigay israha markii israha loo sheegay ayaa haddana markaasi micraajka loo sheegaya maxaa yeelay waa sii kale xeel dheer yihiin samada oo muxuu ahaaye toddobada samo oo lasa- loo sii fuulo iyo inta dhulka ay yaqaaniin ay ku socdaan inkastoo wax kulliba wax yaab leh ay yihiin haddana waa ay sii kale xeel dheer yihiin waxaa la yidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam een markii la dheelminayey asagoo jiifo nabiga calayhi salaatu wasalaam waaya ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii lay dheelmiyey ani muxuu anoo maka jooga oo bayna noomin walyaqda anoo hurdo iyo soo jeed u dhexeeyaa jaa'anii jibriilu jibriil baa ii yimi wuxuu yidhi yaa muxamed faqum muxamedow istaag buu i yidhi faqumtu waan istaagay oo haddaan soo istaagay fa ilaa jibriilu wa macahu mikaa'iil waxaaba is ag taagan jibriil oo la jira mikaa'iil oo la jiro marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam mikaa'iil ayuu jibriil u yidhi i'tinii bidastin min- min maa'i min maa'i zamzam waxaa ila timaadaa weel oo maa'u zamzam uu ku jiro in aan muxuu ahaa qalbiga nabiga bahiro calayhi salaatu wasalaam oo laabtiisii xigmad iyo muxuu ahaa iimaan iyo khayr aan ka buuxiya iyo cilmi uu aayahay ilaymaa muxuu ahaaye weel saasuu igu yidhi yidhi oo micnaha uu malakuljibriil uu ku yidhi mikaa'iil uu aayahay ميكائيل مركز سدح قوله كاني وشرح صدره ونزع وعير النبي عليه الصلاة والسلام وتدريل قلبه وشرح يوه ونزع ما كان فيه وحل وحي كجري أيوه كبهي حكمة يا علم يا إيمان أيوه كبهي عليه الصلاة والسلام قلب جيسا لبين سجرم أقول كوكا تمي خاتم النبوة نبي ياشر مثل الوقت تمي خاتم النبوة سأل الله جرم الله خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مركز وعير كدب jibriil baa muxuu ahay gacanta iga qabtay markaasuu igeeyey muxuu ahay meeshii zamzam meeshii zamzamku igeeyey caalkii zamzamkii markaasu haddana malaggu wuxuu yidhi weel oo muxuu ahay hal welaan oo biyaha zamzamka ii keen ama muxuu ahay biyaha kowsarka ah markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uu yidhi ku weesayso biyahaas ku weesayso waan ku weysaystay markaan ku weysaystay wuxuu yidhi in dariiq yaa muxamed inakeen marka waa baxaynaaye faqultu ilaa ayna waxaan yidhi xaggee aadaynaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam إلى ورب ما يه وعير مركز ملك الجبريل إلى ربك ورب كل شيء ربك يا شيء والبابا ربك ودي إنه هذه النهاية إن كان يريد وأخذ بيدي دعنتي وقمتي وأخرجني من المسجد مساجد كي يقصوا بحيي فإذا أنا ببراق وبراق وهي أكتاga وقال حماري ودون البغل جوع ضميرنا ويكوي انتهي بغلنا ويكير تهي قده كقد الإنسان طبعا كيسو وجهيسو waxaa u malaynaysaa bani aadam oo kale wadanabuhu ka danabil baciiri fentiisana waxaad u malaynaysaa geel oo kale wa carfuhu ka carfil farasi sida faraskana waa u udgayaa wa qawaa'imuhu ka qawaa'imil ibili lugihiisana sidii muxuu ahaa waxaad u malaysaa geela wa adlaafuhu ka adlaafi lbaqari cidiyihiisana muxuu ahaay dhalaadhilihiisa iyo cidiyihiisa hoosana sidii loodii oo kale ay u yaalliin ay u yaalliin wa dahruhu kaannahu duratun baydaa muxuu ahay dhabarkiisa waxaa u malaysaa jawhar cad عليه رحل من رحال الجنة وحاسارا قر يمحوها يكورا محوها يجنة ربك يدي كم الأول له جناحان وذو ليها معناها اللبا قربوا ليها مركب وصعر أيوه إشي سماشي يكون مرغبا أيوه قف كيسا لغيا إشي سماشي يكون مرغبا أيوه قف كيسا لغيا يوجد فقال اركب مركب صوح إرفول وهي دابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودابة النبي إبراهيم التي كان يزور عليها البيت بيتك حرمة الله مركو سوى زيارنا يو تابدي وكسو زيارنا يو ويهد قلبه يغيرو يو وركبت وانفولي ثم صار وصعري ومعه جبرائيل جبرائيل لو لجرا فقال وحي يرو يرو مركو جبريل أنزل دق فصلي دكو قال وحي يرو فنزلت وان دقي وصليت وان دكبي فقال جبرائيل جبرائيل باوحي يرو يرو أتدري أين صليت ما قرنا يسألك أكود دكتي قلت وحي يرو يرو لا ما قرنا يو قال وحيد صليت صليت وادقتي أوه بدايوة مدينة دايوة كدقتي مدينة كدقتي وإليها المهاجرة إن شاء الله تعالى يلا أن بروح يجرد ويوه هاد أنت هدو إلهي دونه ثم صرنا أدنا وانسوعنا ثم قال وحيد أنزل دق فصلي دكو فنزلت مركز عن دقي وصليت وان دكري فقال وحيد أتدري أين صليت مشهد كدقتي ما قرنيسا قلت وحي لله ما قرنيو قال وحيد صليت بالطور سينا وحكدقتي مشهد طور سينا لرابوه حيث كلم الله موسى تكليما ماشي إلهي أن موسى كل ورمي bartii ilahayna uusoo kula hadlay ayaa ku dukatay wuu yiru yidhi uma sallaynaa haddana waan soconnay uma qaala wuxuu yidhi anzil degoo fasalli duko fanazaltu waan degay fasallaytu waan dukaday qaala wuxuu yidhi atadri ma garanaysaa ayna sallayta meeshaad ku dukatay ma garanaysaa buu yidhi faqultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi sallayta waa dukatay bibeytin bibeyti laxm beytulaxm ayaad ku dukatayoo xaysu wulida ciisa calayhi salaatu wasalaam meeshii nebi ciise lagu dhalay ayaad ku dukatay buu yidhi uma mallaynaa waan soconnay xataa aataynaa baytalmaqdes intii aan baytulmaqdis ka tagnuu yidhi falama intahaytu markii aan halkaa ku intahooday fa idaa ana bimalaa'ikatin malaa'iga aad u fara badan ayaabay soo muxuu ahay hortayda taaganoo itarxiibinaysa oo isoo dhowaynaysa fanazaluu min asamaa'i samaday ka soo degeen talquunii bilbishaarati waalkaraamati min cindi allahi tacaala waxay igula kulmaysaa malaa'igtaas tirada badanna bishaaro iyo karaa'ib بعبده من مكة لكما إلى مقدسه على متن الفرات مع جناته فصلاهم حتى إماما لرسله وكان إماما لكل إمام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
كلهم لم يعلموا متعلما منهم إذا كلهم لم يعلموا متعلما منهم جبريل قال له تقدم يا نبي جاء الله جبريل قال له تقدم يا نبي جاء الله صلوا على خير الأنام محمد وعلى وعلى صلوا على خير الأنام محمد وعلى وعلى أصحابه معالي هم سادة الخيار أصحابي معالي هم سادة الخيار
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi malaa'igtaas ayaa muxuu ahaa mar alle markii aan galay bannaanka intaanay gelin ay iga hor imaanaysaayo way soo dhowaynaysaa malaa'igta baa nabiga soo dhowaynaysa calayhi salaatu wasalaam talquunii bilbishaarati waalkaraamati min cindi allahi tacaala ilaahay agtiisa ay muxuu ahaaye karaamo iyo bishaaro ay igala kulmayaan buu yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan assalaamu calayka yaa awalu yaa aakhiru yaa xaashiru assalaamu calayka nabadgelyo korkaada ha ahaato yaa awalu nebiga awalka ahayow yaa aakhiru nabigka nebiga aakhirka ahayow yaa xaashiru nebiga kulminayow taasay muxuu ahay igu salaamaya qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi yaa jibriilu jibriilow maa taxiyatuhum iyaaya salaamta ay salaamayaan maxay tahay qaala wuxuu yidhi innaka awalu nebiga ilaahayow innaka adiga waxaa tahay awalu man tashaqu tanshaqu canu lard cidda ardada laga dhambalo ardada ay ka dhambasho ay ka dambalanto kan ugu horreeyo axadka ugu horreeyo ayaa tahay adiga iyo ummadaadaba wa awalu shaaficin wa awalu mushaffac cid shafeecdo cidda ugu horraysaa tahay cidda laga shafeeca aqbalana cidda muxuu ahaa ugu horrayso ayaa tahay sida xadiista nabiga ku soo aroortay ana awalu shaaficin wa awalu mushaffac waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma jaawazna wuxuu yidhi waan gudubnay markii malaa'igta la salaamay ayay salaantay oo salaantii aan ka ridiyey jaawadnaa waan gudubnay xataa intahaynaa ilaa baabilmasjidi marka hore masjidka bannaankiisa ahayde kolkaan nimid masjidka iridkiisa fa anzalanii jibraa'iil jibraa'iil baa soo dejiyey warabada alburaaqa filxilqati alatii kaanat muxuu ahaaye buraaqu wuxuu ku soo xihay meeshii muxuu ahaa ay ku soo ambiyada ay ku xihan jireen ayuu ku xihay wuxuu ku xihay micnaha xarig oo muxuu ahay xariirta jannada ka mid ah ayuu bartaas kula xiray falamaa dakaltu lbaaba markaan soo galay masjidka iridkiisa markaan soo galay id anaa bilambiyaai waalmursaliina ambiyada iyo mursaliinta ayaa muxuu ahay meesha buuxo ambiyadii iyo mursaliintii laga soo bilaabo nabi aadam ilaa iyo nabi ciise lagu keeno calayhi salaatu wasalaam ayaa muxuu ahay meesha tuuran u yidhi uma akhada jibriilu biyadii markaasaa jibriil gacantayduu qabtay faandalaqa bi ilaa sakrati wuxuu ii geeyey muxuu ahay dhagaxdii sakradiiu muxuu ahay ii geeyey oo fasacida bi marka halkaasaa nabiga muxuu ahay micraajki israha nabiga calayhi salaatu wasalaam lasoo dheelmiyey ilaa iyo baytulmaqdis halkaasuu marka ku dhammaanaya halkaasna waxaa ka bilaabanaya micraajka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii intan muxuu ahay baytulmaqdis nabiga la geeyey calayhi salaatu wasalaam meelihii uu soo wada maru kusoo dukaday halkaasuu muxuu ahay ambiyadoo idil inta ku dujiyey oo imaam ugu noqday markaasaa muxuu aha marka uu ka bilowday micraajka nabiga la dheelmiyey oo samada la saaray calayhi salaatu wasalaam dariir اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu ka bilaabanayaa micraajkiisa oo samada loo dheelmiyey wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii halkaa laga dheelmay oo micraajkii la geeyey micraajka waxa weeyaan muxuu ahaye ilaa iyo muxuu ahay wuxuu ku nabiga lagu dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam toban jaran jaro toban jaran jaro samaa dunya halkaan laga bilaabo ilaa iyo samaa dunyada hal jaran jaro weeye markuu halkaa tago ayuu haddana jaranjaro kale loo soo ridayaa ilaa iyo samada labaad uu ka tago haddana jaranjaro kale ilaa iyo todoba soo markay dhammaata kadib ayuu haddana saddex salaan oo kale sii fulay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka samada koowaad wuxuu ku maray nebi aadam calayhi salaam samada koowaad uu ku maray xikmadda waxaa leeyahay muxuu ahay nebi aadam samada koowaad uu ugu maray waxyaabo badan waa lagu sheegayaa waxaa ka mid ah muxuu ahaaye nebiga muxuu ahay aabbihiis inuu weheshado markii muxuu ahaaye ahay caalamul culuwiga la saarayo in muxuu ahay nebinimadiisa oo uu hel ugu dhigto aabbihiis awalka ahaa saa darteedaa muxuu ahaa loo tusiyey nebi aadam samada awalka loogu tusiyey iyo waxaa kaloo ku jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam xaalo u dhici doonta ayaa waxay shabbahdaa xaalo u dhacday nebi muxuu ahay nebi aadam oo nebi aadam asagoo jannadii iskaga jira oo iska raaxaysanaya oo meeshaa aragtay ku jira ayaa kii shayddaanaha inta u bahay uu barti ka soo tuurayoo wixii muxuu ahaayey adiga wixii dhacayo halkii baa nabi aadam laga soo tuuray oo adduunyada loo soo tuuray waa garanaysaa qof inta aakhire janno laga soo saaray oo adduunyadan dhibka badan la keenay intii dhib ay la kulmayso qof walba waa iska ogyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagana muxuu ahay meeshii uu ku dhashay oo maka ah uu ku koray ayay gaaladii dhibka badnayd u dhibaato geliyeen inuu ka hijroodo oo madiine u hijroodo marka waxaa ka dhexaysa munaasabada ka dhexaysa waxa weeye nebi aadam waxaa laga soo tuuray jannada asaa markaas adduunyo loo soo tuuray nabigeena calayhi salaatu wasalaamna maka inta muxuu ahay muxuu ay ka hijrooday iyo madiina u hijrooday marka dhibka labadooda kulmaya hijradaas ay wada hijroodeen ayaa munaasabada ka dhexaysa ay tahay baa leeyahay samada labaad wuxuu ku kulmay nabi ciise iyo nabi yaxye calayhim assalaam nabi ciise iyo nabi yaxye ayuu samada labaad kula kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam xigmadda halkaa uu ugula kulmay waxyaaba lagu sheeg sheegaya waxaa la ka mid a waxyaaba lagu sheegaya ishaara ku sugan baa la leeyahay oo muxuu ahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaala u dhici doonto iyo waxa ishabbaha xaala nabi ciise u dhacday oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam hijrada muxuu ahaaye sanadka labaad ee hijrada yuhuudda waa si ay la coleysameen oo ay dhigeen oo in ay dilaan ay rabeen inta meel geeyeen dhagax ay kusoo dul ridaan oo ilaahay uu sheegay dhagaxaasi muxuu ahaa oo malkijiriin inta nabigu u waxyeeyaa dartii uu ka tegey muxuu ahaay khayaanadoodii meeshii magarkoodii ilaahay ku burburiyey sidii nabi ciiseba muxuu ahay wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu ee muxuu ahaaye inay dilaan ay rabeen ilaahay muxuu ahaa ka rafciyey oo ka muxuu ahaye ka koriyey dhibkoodii sida kuwaanba muxuu ahaye nabiga ilaahay dhibkooda aga koriyey marka waxaa munaasabadaas ayaa muxuu ahaa samada labaad muxuu ahaa lagula kulmiyey nabi ciise taasaa lagu sheegi waaye waxyaaba badan samada saddexaad nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula kulmay nabiyullaahi yuusuf ayuu kula kulmay samada saddexaad marka samada saddexaad xigmadda nabi yuusuf uula kulmay waxaa weeye iyagana lagu sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waayahay xaalo asagana u dhici doonta ayaa waxay shabbahdaa xaalo nabi yuusuf u dhacday calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ahaay xaalada nabi yuusuf u dhacday waxa weeye xaalo muxuu ahaaye waxaa xigmadda lagu sheegaya waxa weeye ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa muxuu ahaaye u dhici doontaa laleeyahay xaalo u eg xaalada nabi yuusuf u dhacday xaala nabi yuusuf xaalada u dhacday xaalo u eg ayaa nebigana u dhici doonto calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nebi muxuu ahaa yuusuf waa tii walaalihiis ay hagraadeen oo ay aabbihiis ku dhibeen inta muxuu ahaaye ceel ku soo rideen oo inay dileenba u moodeen inay dilaan ayay u malaynayeen marka ilaahay ka koriyey oo ma aydan dilinin ilaahay ka koriyey nebi marka yacquub oo aabbihiis ahaa wuu murugooday oo arrintaas aaday u dhigtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam gaswada la leeyahay gaswatu uxud waa tii la shaaciyey nebiga dilkiisa oo nebiga waa la dilay iyo waxyaabaha caynkaasa ayaa la odhanaya marka asxaabta nebiga aaday uga murugtay waxyaabahaas oo nebiga waa la dilay la shaaciyey sidii nebi muxuu ahaaye yacquub uu uga murgay nebi muxuu ahaaye yuusuf maqnaanshihiisa iyo muxuu ahaaye walaabaha cunay iyo beenta ay usoo sheegeen xaaladaas tashbiihaasaa ku jira laga yaaba waxa micnaha nebiga loola kulmiyey nebi ciise nebi yuusuf samada saddexaad uu la kulmay samada afaraadna wuxuu kula kulmay nebi idriis nabiyullaahi idriis ayuu samada afaraad kula kulmay xigmadda waxaa lagu sheegayaa waxaa la ishaarayaa xaalo u dhici doonta nebigeena calayhi salaatu wasalaam sanada afaraad ayaa waxay shabbahdaa xaalo nebi idriis u dhacday ayay shabbahdaa nebiyullaahi muxuu ahaye nebigeena calayhi salaatu wasalaam islaamka markii uu qawiyoobay waa tii oo muxuu ahaaye muluugtii sidii muxuu ahaaye kisre iyo muxuu ahaaye meligii kale oo muxuu ahaye nebiga hadiyada usoo diri jiray iyo midkii muxuu ahaaye ardo muxuu ahaye nucmaan haystay iyo waa tii nebiga uu muxuu ahaa kulli u wadiray qoraal u wadiray qaarna ay soo muxuu ahaye muxuu ahaye ay islaameen qaar way islaameen sidii najaashi oo kale boqorkii najaashi dhihi jiray wuu islaamay qaarna muxuu ahaye nebiga hadiye usoo direen ayagoo muxuu ahaye sulax iyo waxyaaba lamid ah samaynayaan qaarna nebigay la dirireen calayhi salaatu wasalaam ilaa ilaahay uu oga gargaaro hagartooda iyo muxuu ahaaye dirirtooda ilaahay oga gargaaro nebi idriis isagana sidoo kale muluugtii zamankiisa joogtay ayuu isagana muxuu ahaaye u qori jiray waxyaaba u qori jiray u diri jiray marka waxa tashbiiha ka dhexeeya waxa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam awalu man qutiya canhu cidda laga qoray isaga u horreeyey nabiyullaahi muxuu ahaaye idriisna isaga muxuu u qori jiray oo muxuu ahaaye awalu man kataba bilqalam qalam ku qorta ugu horreeyey tashbiihaas waxyaabahaasa ka dhexeeya leefaasa marka nabiga loola kulmiyey calayhi salaatu wasalaam samada shanaad wuxuu ku maray nabiyullaahi haaruun ayuu nabigu ku maray samada shanaad xigmadda samada shanaad nabiyullaahi haaruun uu ugu maray waxyaabo badan baa lagu sheegayaa waxyaabo badan ayaa lagu sheegaya waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu sheegayo ay iska shabahaan nabigeenna iyo nabiyullaahi haaruun nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sida la ogyahaaba ana afsaxu man nabaa billaadi waa kiinuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigeena fasiixuu ahay faseexadiisu cid gaartahay ma jiri jirinin nebiyullaahi muxuu ahay haaruunna waa tii muxuu ahay qur'aanka ay ku soo aroortay oo wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan waxay iska shabahaan marka fasaaxada taasna waa la odhanaya taasaa la odhanaya xigmadda muxuu ahay oo nebiga muxuu ahay loola kulmiyey taasaa ka mid ah nabiyullaahi haaruun samada shanaad loogula kulmiyey taasaa ka mid ah la leeyahay samada lixaad wuxuu ku maray nabiyullaahi muusa calayh وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات wuxuu ku maray nabiyullaahi muusa ayuu ku maray xigmadda muxuu ahaaye waxaa lagu sheegaya waxyaabaha muxuu ahaaye ka mid a xigmooyinka xigmadda nabiyullaahi muusa samada lixaad uu nabigu u maray calayhi salaatu wasalaam waxaa muxuu ahay tashbiih waxaa ishabaha xaalad nebi nebigeenna u xasili doonta calayhi salaatu wasalaam iyo xaalad nabiyullaahi muusa u xasishay oo nabiyullaahi muusa waxaa la amray in muxuu ahaaye uu oo muxuu ahaaye eh dadkii mulugtii muxuu ahaaye fircawn waa sii muxuu ahaaye iyo qaama haamaan iyo qaaruun iyo markaasi dhib badnaayeenoo ummaddiisa ay haasteen ummadda nabiyullaahi muusa waasay dibi jireen nabiyullaahi marka wuxuu doonay muusa in uu muxuu ahaaye shareecadiisa uu ku oogo uu ku oogo muxuu ahaaye arlada muqadasada ah marka markii saa uu damcay waatii qoomkiisii ay dhib dhibaateeyeen oo ay xataa muxuu ahay uu ka haajiray uu ka cararay uu ka cararay marka waxay qoomkii oo nebi muuse markuu yidhi muxuu ahay ana soo geliya arladana soo geliya inna fiiha qooman jabbaariina waatii la leeyahay waxaa ku sugan qoom muxuu ahaye jabbaariin oo aan ilaahay ka cabsanaynin oo aan ilaahay ka cabsanaynin ayaa ku sugan waayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam samada lixaad waayaa waa tii uu doonay ghaswatu tabuuk waa tii uu aadi rabay saaxibu dawmat mujandal isagoo ninkii garanaya uu garanayaaye markii muxuu ahay nebiga calayhi salatu wasalaam uu ku duuli rabay waa tii inta cabsaday u cabsaday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu muxuu ahaaye canshuur uu xataa muxuu ahay bixiyey oo oo qoorta laga saaray sidii muxuu ahaaye marka nebigaasna ilaahay muxuu ahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaga gargaaray saaxibu dawmat mujandal nebiyullaahi muxuu ahay muusana ninkii dhibi jiray ilaah ay gargaareen asna ka halaagay marka waxay isku shabahaan ninkaana muxuu ahay nebiga calayhi salatu wasalam ilaah ay gargaaray isagoo aan la diririn ilaah ay gargaaray nabiyullaahi muusena sidoo kale waa tii ilaahay uu halaagay isagoo aan la diririn tashbiihaasaa ku sugan baa le samada ugu dambayntii samada toddobaad wuxuu ku maray nabiyullaahi ibraahim ayuu ku maray waxaa lagu sheegayaa xidmooyinka muxuu ahay uu ugu maray nabiyullaahi muxuu ahay
حبيبي بابا السلام سبحان من رسولا بعبده مملكة الأسماء نفسه على عمل البراق ما أجناده فصلى الله كان من وكان لكل إمام طالع السماء في ليلة الإسراء طالع السماء في ليلة حبيبي ضالع السماء سبحان من أسرى ليلا بعبده من مكة الأسرى إلى مدسه على من البراق مع جماده فصلى هناك إماما وكان إماما الله طالع السماء بالليل اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا محمد يا طالع السماء بليلة السماء طالع السماء بليلة الله أكبر marxaban marka nabiyullaahi haaruunna samada toddobaad uu ku maray samada toddobaad ayuu ku maray markay dhaafeen faataa bi jibriil jibraa'iil jibraa'iil baa wuxuu igeeyey ilaa sidrati lmuntahaa sidrati lmuntaha fa idaa hiya sidratu lmuntahadu shajaratun geed weeye lahaa awraaqun awraaq bay leedahay warqa muxuu ahay caleemo fara badan bay leedahay alwaaxidatu too oo minhaa ka mid ah midda ka mid ah warqadahaasi adduunyo oo dhan way dabooli kartaa adduunyo idil bay daboolaysaa caleemay leedahay caleenteeda waxaad u malaynaysaa meesha hajiro la yidhaahdo mislu qilaali hajiro dheryaha ay la mid tahay macnaha waxay caleemo waaweyn ayay leedahay iyo warqadahaas ay leedahay yakhruju min aslihaa arbacatu anhaarin asalkeeda waxaa ka soo baxaya jiridkeeda afar webi naharaani daahiraani laba webi bannaankay u socdaan u dureersadaan ونهران باطران لوانا بذهي أدرر سنة فسألت جبريل جبريل با جبريل جبرائيل با ويديي أو فقال وحير أما الباطران لوانا بذهي كجرة وفي الجنة جنة يؤروريا وأما ظاهران لبدا محوها المقضى ظاهر تعالى والنيل والفرات والنيل يفرات ثم قال وحيد النبي عليه الصلاة والسلام انتهيت إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى بعد نوء انتهودي وأعرف ورقها وثمرة وثمرها أنا قرنيا منها إلي ورقها أنا قرنيا وغشاها من نور الله ما غشى نورك إلهي وحا كمدا وحا الدمولي وحا الله وحي الدمولي وغشاها ما غشى وتي قرآنك يقصوا عرورتي وحا الله وحي الدمولي بعد الدمولي ويان إيه تجلى وحا الله وحي الدمولي لها بعد الدمولي ويان وغشيها الملائكة ملائكة بعد الدمولي كأنهم جراد وحاجم وليس عيح ومن ذهب ذهب حقك أهان خشية الله تعالى إلهي عبسيس درته أي محوها هلك داتيه فلما غشاها مركب دولي ما غشاها وحي الدمولي تحولت وين ورغتيو حتى لا يستطيع لا يستطيع أحد قف انتو سنكري كريم عين حتى إنه سفين قف سفين تراه النجر قال عليه الصلاة والسلام نبي سبحانه وحيري وفيها ملائكة ملائكة باكم حجرت أو لا يعلم عددهم إلا الله عددهم إلا الله ترضوا ذا إلهي من يعد كله أو قرن كرتاه إن الجرين أو واحد قرن كرتاه مجرى وهي ملك الجبرين دحض كجرى ومقام جبرائيل في وصدها جبريل مقام كثنا ودحض دحض تراه ويان فقال لي جبرائيل جبرائيل باوذ يري تقدم هوري صمر فقلت وحير يا جبرائيل جبرائيل تقدم هرمر أنت علي علي هرمر بائري وقال وحير بل تقدم يا محمد نبي قال لهم هذين بديجيه علي هرمر إنك علي أكرم على الله مني إلهي أكفز أبائي إلى كرامة بضنة علي هرمر وتقدمت وأنا هرمري بوجودي وجبرائيل على أثر جبرائيلنا قناشينا سانتي كنت أنا حتى ويهيكي حتى انتهى بي إلى حجاب انت مدوعها وقال انت هو إليه حجاب وإلى حجاب فراشي ذهبي ويهيكون ذهب حجاب أو مضوعها فراش كيسو إذن ذهب ويهوي وحرك الحجاب حجاب كما بغبغاقي فقيل وحال يري من ذا وعي وحي جاب فردقاجنا ياهي قال وحيل أنا جبرائيل أنا جبرائيل بانهي ومعي محمد نبي الله محمد أيا إلى جرع قال الملك ملك وحيري الله أكبر الله أكبر ملك ملك يري فأخرج يده وقعنتيز بو صاري من تحت الحجاب حجاب كوستيسا أيو قعنتيز كسو بيئي أو فاعتملني هو يحنباري وتخلف جبرائيل جبرائيل نبرتي وكوك الألمر وكهري فقلت وحا إلي لا عين حقين لا يولا فقال وحيد يا محمد نبي قال لكم هدين بريو وما منا أنه نغمد معها إلا هدوجر له مقام وقو إليه مقام أو معلوم لوجهه إن هذا منتهى الخلائق مخلوقات كأوضع كان بيكون انتهينا أو ماشي أنا يحب بكراه مجرو وإنما وياي أنيقا إنتان أنت كسر دوار وحا لئيه مجوير وإنما وذن لي في الدنو من الحجاب أنيقا إنتان إن حجاب كسر دوار وحا لئيه إذن وحا وياه لإحترامك عليك إحترامك عليك إجلال كان يلا يقول إذن الموية إنتان بحتى سوء مجاري كان وي فبلغ بي الملك ملك ما إلى التقيئو أسرع من طرفه وياي من طرفة عين أصلا بقى كدك دك بضن إيشا ملع سيغينا إلى حجاب اللؤلؤي جوهر حجاب كيبو هدنا إيجيي هذا ذهب يا هاي هذا حجابك كلا وحي ويان والجوهر وحرك الحجاب هذا حجابك مع مغمغاضي فقال الملك ملك يوحيري من وراء الحجاب حجابك قداشيس وهذا وحي كيير ملك له من هذا كان واك قال وحير أنا صاحب فراش ذهبي ذهبك فراش كاه صاحبك سيانا هاي وهذا محمد وها إلى سعرة وكان هي نبي قال لهم هذين بريء رسول العربي عرب ومن رسول كذا يا معي أنا قال لجرن كذا قال الملك ملك يغير الله أكبر الله أكبر بيير فأخرج يده قعنتي سبو صاري من تحت الحجاب حجابك وسجد قعنتك كسو صاري حتى وضع حتى وضعني انتو إبادة دي بين يديه ورتسوا إدوات ولم أزل تنزل بيير كذلك إن أسعد من حجاب إلى حجاب حجاب حجاب كقد بيا حجاب كلام هذا أوسي قد بيا كل حجاب حجاب والبنى مسيرة خمسة عام خمسمائة عام شن بقول أو سنة أنت لو سعده يا حجاب والبنا أول حيسوي وما بين الحجاب إلى الحجاب خمسة مائة عام معناها هل الحجاب كل جيس يا ده جيس روح على وسع أنا يا شن بقول أو سنة لما الحجاب لحظة والبنا ممكن كان لقي محي كيف أنت لقي جاري أنا شن بقول أو سنة الله سيسو أنا يا ثم دلالي أدرى محوها يوحي إيده ويلبوير رفع محوها وياهي رفرفة أخضر رفر دول عقارا أو آدم لينيس قرح ليفتين كان يفتين كيسا آدم لينيس أيام محوها ليسو دويه ليسو رارعيه ويري markaas aragayga oo dhan ifay oo waa la idul saaray oo waxa la igu dul dajiyay rafrafkii markaas aan qadaal ay si xambaaray فلما رأيت العرش عرشي مركان أركي وجدت وحن كوها ليجيري أركي عرشي وحن كوها أوسع متكواسع سنوية من كل شيء وحوال ما أنصر مرية كما يأصد الجلائين يأصد دحس علي أرم يهدي لشكوه ينبره أسنى تسويه فقربني عز وجل إلهينا أيوه يدو ويلي إلى مسند العرش عرشنا أيوه يدو ويلي ونزلت ونزلت وحاس ودرتي قدرة طبيعة قدرة طبيعة وحي كسو درتي والعرش عرش كسو درتي ووقعت على لساني عرب كي كل عري فماذا قد يكون كل واحد دمية ما إلى دميان أحلى منها دمية سوح كم معان بضا ما إلى دميان وي فأنبرني الله عز وجل إلهي أوحو يخبره طبعا الأولين والآخرين وهو يقود بوئذل كبر كودي أيا الله إن شيء يجير وأطلق اللسان عرب كيدي أسكر على عصبي مركي وهي ود إلهي ولد إلي أوه شيء قوي عرب كيدي أيا الله على عصبي يجير فقلت مكا وحي تحيات لله والصلوات والطيبات خاصة إلهي كسلام يجير فقال الله عز وجل التحيات معناها سلام يالو لله إلهي وسمعته والصلاة نحري سالي والطيبات ونبيالو فقال الله عز وجل إلهي وزير ثناؤه أمانتي إلهي وكير السلام نبتقليو عليك قلت على آآته أيها النبي النبي قانو ورحمة الله إلهي نحريتي سيء وبركاته لا بركات فيسا فقلت وحن ري السلام نبتقليو علينا قلتنا آآته وعلى عباد الله الصالحين أبو الحبيب كأن صورنا ونحرسنا دي ميشو نودعيني فقلت وحن السلام نبتقليو علينا قلتنا آآته وعلى عباد الله إلهي أدومن كيسي الصالحين أيوهن وناسا فقال لي ربي عز وجل فبغير الإير يا محمد نبي كان لكم أدين بديجيو اتخذتك حبيبا أدين مثل جعلها يا حبيبا لأن كأي شيء كما اتخذت إبراهيم خليلا سيدي إبراهيم لأن خليل سيدي إبراهيم خليل أبي يا شيبان أدين أنا حبيب كأي شيء وكلمتك وأن كره الله كما كلمت موسى تكليما سيدي النبي الله موسى عن الله الله فأدين أنا كره هذلي وجعلت أمتك أمد هذين وحن كأيسيي ويا خير أمة ومتن أو خير بدن أو أخرجت للناس قد كان لوسع صاري كان أو خير بدن ما كأيسي وجعلتم أمة وسطا وحان كأيسي أمة دحد هذا وجعلتم الأولين والآخرين إيانا كيالي يميري وإيانا فخذ ما آتيتك وحي عن كسي قابل شاكرين ومدعو آية إلهي كسي ترك المصطفى على سننه بقي البراق عند سفرته ولج المنتجى حضرة قدسه ورأى ربه بعين رأسه خصه بجاك شوقا بألامي عليك سلامي يا خير منامي يا خير منامي يا خير منامي يا خير منامي عليك السلام على محمد اللهم صل وسلم محمد وطالع السماء جبال طالع السماء جبال طريق المنتفع على سلمه ولا يبلغ إلا صدرته ولا جلس حضرة أنسي فرأى ربه بعين رأسه قصاه جبكا شبابي يا طالع السماء اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا طالع السماء حبيبي طالع السماء
أوجب عليه وعلى أمتي توصيل صلاة الفجر ببابي فرد لخمس لمشيئتي فلها أهل مثل خمسينه ما شاء المولى نذر يا طالع السماء في ليلة الإسراء اللهم صل
على محمد اللهم صل سيدنا محمد يا طالع السماء وسلم وسلم وبارك عليه
فخذ وحير مركاسي إلهي وحير وحير فخذ قاضه نبي عليه الصلاة والسلام فخذ قاضه النبي قال لهم هدن بديو ما أتيتك وحن كسيي وكنها من شاكرين وكو إلهي كسرية مثل كميرها نقو ثم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام markii muxuu ahay ibniisa ay baranaan sida uu muxuu ahay cibaadada ilaahay ula imaanayo markii muxuu ahay muxuu ahay ay warsatay caaisha muxuu ahay afalaa akuunu cabdan shakuuran waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi muxuu ahaa ilaahay kuma dhaafino oo ilaahay muxuu ahaa ma dhihino liyafira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'akhara wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afalaa akuunu cabdan shakuuran soo addoon ilaahay ku shukrin badan ma noqonayo wakaa nabiga calayhi salaatu halkaa lagu leeyahay وكن من الشاكرين هو إلهي كوشك ويو كم يدنقو وما أفضى وحل إيجار إلهي إيجار سيد ويري إلى أمور أمور أو لم يؤذن لي أن أخبركم إن آئدين شيغو أن لا إيدي إدمي أن لا إيدمي أمور كلا وأن كهل لهينين أو إن إن أن كهل لو كورمو أن لا إيدين بل إيجار سيد وفرضت علي وحل إيجو فرض يري ويري وعلى أمتي أمدين ودنا في كل يوم مالي والبو خمسون صلاة كنتم صلاة كنتم صلاة ضبا aniga iyo ummadayda nalagu faral yeelay falamaa ahada ilaya bicahdihi markii ilaahay uu ila ballamay oo watarakanii maa shaa allah inta ilaahay uu doono uu iga tegey qaala lii waxa haddana ilaahay uu ii yidhi irjic laabo oo ilaa ummatika ummadaada u laabo waballighum canii xaggayga iga gaarsiiyi risaalada iga gaarsiiyi faxamalanii arrafrafu waxaa haddana faxumilanii waxaa laygu soo xambaaray arrafrafu gobashii alladii kuntu calayhi رفرف كي قوشي وناقا بطيلة آثار نابا اللي قوشي وحنباري ولم يزل كما زولين بو يري يقبلوني محوها إنو محوها يسيد الجنيو أو محوها دان ويرفعني يكسيكر يليو مربع محوها يدرجو حتى محوها يهوا بي انتو يغلف وقتو إلى سدرة المنتهى انتو يغيقي سدرة المنتهى وإلى أنا بجبرائيل هذا أمك مركا هلكي تري جبرائيل با ميشي جوغو قلبي يغدرنا يا بو يري النبي عليه الصلاة والسلام سلا إن دهي قبلت إلى أبو جيغو وكلا قال وحير حياك الله ملك جبريل بأن نبي وحير كوير حياك الله إلهي سلامي بما شيء كو سلامي سلام لم يحيي أحدا أحد لم يحيي أحدا وسن أحد كو سلام ومن خلقه خلقه سكمله مخلوقات إلهي وأورك أحد كمله سلام وسن كو سلام أي إلهي كو سلام لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ملك أو إلهي لو روي أفتيسا ومقرب إن سلامته لقوم سلام نبي مرسل إن لقوم سلام أيه تعالى وقد بلغك إلهي وحكو جارسيي مقاما مقام بوكو جارسيي أو لم يصل إليه أحد أحد يسن محوها يسن جارسينين بما غمي رب صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد بجبات فردان لما غنى يا رسول رب صل على حبيب محمد وعلى آل مرسول أمر بدور السؤال من قبر جواب رب صل على حبيب محمد وعلى آل وقد بلغك إلهي وحكو جارسية مقام مقاما مقام بوحكو جارسية لم يصل إليه أحد أحد وشن جاري ومن أهل السماوات سماوات كأهل كورية والأرض أرض أهل كالجوية سماوات كأحد كمذا وشن جارين بإلهي كو جارسية فهنيئا لك بقاكسنا كوسق ناري بقاكسي أيا كوسق ناري بما حياك الله وهو إليه كو سلامي أيا مهو هاي الرأي الرأي إيا بقاكسي إيا هنيئا تهنيئا كوسق ناري منزلة السريسة أو عد جارتين انجرين إيا كرامة oo aan cid gaari ka tahay inaan jirin ayaa raahmaan iyo bawaasi kugu sugnaatay faqad qaala bishukrihi ilaahay shukrigiisa qaado fain allaha ilaahay tacaala shanigu sarreeyey muxuu ahaa ilaahay wuu nicmeeyaayo yuxibu shaakiriina kuwa ilaahay ku shukriyana wuu jecel yahay faxamidullah wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan mahdiyey oo calaa daalika shanigaas weyn ilaahay i gaarsiiyey ayaan ku mahdiyey uma qaala jibraa'iil calayhi salaatu wasalaam jibraa'iil baa wuxuu yidhi in dariiq yaa muxamed nabigaan lagu mahdin beriyeyo muxuu ahaay tag ila aljannati jannada inta ka eh xataa uriika aan intaa kaa tusiyo maa laka fiiha waxa aad ku leedahay xataa tajdaadu bidalik xataa tajdaada bidalika fi dunyaa zahaadatan intii muxuu ahaay markaa aragtid adduunyada aad juhdi juhdiga hadda aad qabtid juhdika intaa kaga sii ziyaasatid وفي الآخرة آخرتنا رغبة آد جعل جعلك أوقف تتكسي زياستك ويهي وان بعنا يويري حتى وصلنا انت ان تجار بإذن الله تعالى إليه إنك سنكون جارنا يويري وما ترك فيها مكانا نوع ملك الجبريل مكان كلمة إلا نوع رأيت نوع رأيته وانا ركيويري وح الله انت نوع نوع جنرى وانا سوء أركي وأخبر وأخبر أخبرني عنه وأنا إذا شيكي يويري رأيت القصور وانا ركي نوع سريه oo muxuu ahay jawhartii iyo yaaquudkii iyo zubarjadkii laga dhisay baan soo arkay wa ra'aytu lashjaara geedihii oo dahab geed baxayo oo dahab guduudan ka baxayaan soo arkay wa ra'aytu waxaan arkay min aljannati jannada xaggeeda xaalu ka mid yahay ma laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi basharin wax ilna aynan arag dhegna aynan maqal qal qof bini aadana qalbigiisana aan ku dhibcin ayaa muxuu ahay jannada ayaan ku soo arkay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waayahay وتعاظمني الذي رأيته ويرى ابن الرع عليه الصلاة والسلام وحا إلوي النار وحا نركيه وليعمل العاملون لمثل هذا عند عمل فلنيس وليعمل العاملون نوعها لمثل هذا أو عمل فسانة عصر وكلئين إلهي السيء سبحانه وتعالى ثم أرد علي النار أدنا محوها هاي النار كالأيضا لي حتى نظرت أنت أنك في ريو أغلالها برهن ووين وسلسلها حرقها في ريو ثم أخرجني من السماء سمنا هدو إقصو ساريو فمرنا وحان فمرنا وحان مرنا بالسماوات سماوات كان سوى مرنا منحدرين حالا أنها كوسوا هوانا يو من سماء إلى سماء سماء كسوا هوانينا سماء كلا سماء كلا إيمانينا حتى أتيت إلى موسى نبي الله موسى أنت كذا إمامه فقالوا غير ما يفرض الله عليك وعلى أمتك وغير ويديه ومضى هذا يا أبيك وقل إلهي قلت فرض يلي فقلت وحي إلى خمسين صلاة كنت صلاة أيام لقصة فرض يلي فقال موسى نبي الله موسى وحيري إن أمتك أمداني لا تستطيع ما أولي كرته خمسين صلاة كل يوم مالي والبقمت صلاة أود ما هيسو وإني أنبنا قد جربت الناس ربا جربيوه وعالجت وحن علاجي أور وهو حي بني إسرائيل فهي بني إسرائيل من علاجي أشد المعالجة علاجين كان أقدر وفرجع إلى ربك ربك أولا الله واسأله التخفيف إنه كافر إليه وكافر إليه ويديسه فرجعت وأن لا تنوير ووضع عني عشرا فلم يقول سيد الدجية فأتيت إلى موسى نبي الله موسى ويمت فقال مثله أدنى الله يقول فرجعت وعلى أرضي فوضع عني عشرا أدنى تمن قال سيد الدجية فأتيت إلى موسى أدنى نبي الله موسى ويمت فقال مثله أدنى أنت كلمة يريه فرجعت فوضع عني عشرا فأتيت إليه مثله أدنى الله يؤمنه أدنى أنت كلمة يريه فرجعت فوضعت عني عشرا فأتيت إلى موسى فقال مثله فرجعت أدنى الله أرضيه فأمرت وعلي أمر بخمس صلوات كل يوم maalin walba shan salaad in muxuu ahaay ummadeyda ay dukato ayaa lay amray buu yidhi oo lagu farad yeelay fa ataytu ilayhi waan u imid faqaala wuxuu yidhi ina ummataka ummadaada laa tastadiicu ma tari karto khamsa salawaatin shan salaadood kulla yoomin maalin walba shan salaadood ummadaada ma kari kartee laabu haddana ugu yidhi buu yidhi waayahay ummadaada shan salaadood ma kari kartee laabo muxuu ahaay takfiif weydiiso waayahay markaasna waxa idhi wiil rabbigeeda weydiistay intii aan xishoodo walaakiin waa raalli noqonayaa waana nabadgelinayaa intaan yaan raalli ku ahay u hogaansamayaa saasaan idigu yidhi markaan soo gudbay waa muxuu ahay ii naadiyeyo mid wax naadinaya haatifa iyo dhawaaqayo waxaa laleeyahay amdaytu waxaan tegsiye fariidatii midayda aan farad yeelay abdoomakaygana waa ka fududeeyey ayaa la leeyahay riwaayata waxay ku daraysaa muxuu ahaaye wa ajnaa bilxasanati cashra amhaaliha حسناتنا waxaan ku jaajinaya ama lafteed baa ku jaajinaya halkay rawaayad kale ku daraysa
قربك درس بمشيئته فلا أجر من مرسله ما شاء الله
يا رسول الله يا زكي النصر يا حبيب الله يا غير العرب ذكرك الغيث كنزي ومغلبي الله الله حيلك يا نبي علمني مولاي وحسنك علي يا صالح الزمان الله الله على محمد الله حبيبي يا رسول الله يا زكي النصبي يا حبيب الله يا خير العربي غيركم عيتي كنزي يا مغلبي الله غفير في يا مغلبي الله غفير في يا مغلبي آمين يا مغلبي وحسن الحسين على ذنب المغلبي الله الله الله سلامتك للفادين وابناني اللهم ابننا بعد الاغفار والآل وصحبه بدين الأغوان ما غمت غير في وقال المشتاق الله يا خير والعزيمة وعزيمة الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام markii intaas oo sharaf oo darajo ilaahay uu gaarsiiyey oo meel cid kale aynan gaarin ilaahay gaarsiiyey ayaa muxuu aha wuxuu leeyahay waa soo noqday kuman sharaftu waa soo godoomay maha akhi jibraa'iil markii muxuu ahay ujeeddadii laga lahaa oo muxuu ahay ilaahay nabigan in la sharfo calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ahay ahlu ardada dadka maadaama ahlu ardada ay dhibeen oo ay nabiga soo dhoweyn waayeen kufaaru maka nabiga waatay dhibeen oo ay soo dhoweyn waayeen nabiga marka waxaa la soo tusinayey dad ka sharaf badan oo ka qaalisan oo aan ilaahay caasimin oo nabiga jecel nabiga soo dhoweynaya in ay jiraan ayaa nabiga la ogeysiinaya calayhi salaatu wasalaam marka nabiga intaas ilaahay geeyey calayhi salaatu wasalaam oo annagana muxuu ahaaye salaadahaas muxuu ahaa uu nalagu soo faral yeelay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam saas oo noo anfacay oo muxuu ahay kontonka salaado shan hadda tabar u la'nahay konton mayaa tabar u heli lahay nabillaahi muuse wuuna anfacay asagoo weliba aan noolayn ayuu oo dhintay ayuuna anfacay lidaalika ayaa qof walba oo meyd ah oo ilaahay ka cabsaday wax anfacaya waxbuu anfacaya maxaa yeelay isaga nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam oo nabigeena nooga sheegay oo inuuna anfacay nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa u deliishanaynaa wa
محمد الذهب شفيع أمين الوالد محمد محمد وادنا فلا أنت شمس بالنور جمال الفرحان محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد كلمة ما علينا بمرضك المكرم يا محمد محمد باقي أنت كنت حقا بمكة قبل بعدك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجبريل الأمين إليك بلال محمد محمد خير الحب من العلا تلا العرفات والمسعى محمد محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم مولانا أحمد فكيف يا وياك ودعوة فاض ميلك ولا ظالك وما كبر ولا كفر فوق وفي الحياة ليس ضمان ما كان أحمد نورا وذاك لما أحمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليك وسلم محمد راكب فوق البركان بدعا إلى أقصى محمد محمد زرت بيت القدس كما قد كنت محمد محمد يا رسول الله كعبي ومن دون المسافر رايه لو ضاعت المرعى من دون المال تاني مثلا مهما لو منام الجمال داري معبود كوني مكانك جمال نسيه محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم محمد خير النور الله سهلت به أيام الله محمد شرف الله سواء وصدرك منتهى بكرامه الله محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم حراري التي حلت عليها محال حلها حيا لو احكو ترين حيا ابن حراها ما كتلت كتابا حسابتي آخر حجري حواشك حبيب نوري يا راحت وكار الله رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم مولانا محمد فيك وحدك في الله وجبريل كفر محمد محمد يعلق في حجابه وفي عرش الإله دلاله الله محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وصالح ريبنا كخيا مجودنا لدى الدولة يبوك بلا قديسة لدى سنها تدبارك سبحين بهواس بهواس أذانك لديهين بشير برياس تحسين الكاربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يغفر سنبه قلبي محمد غافر بالذنب خمسين بالخيرات طوال بقية الليلة الأبهار محمد رسول الله darajo sare ah iyo sharaf ah uu ilaahay muxuu ahaa soo la soo kulmiyey oo muxuu ahaa la soo tusiyey dadka khayr badan dadka ardada jooga oo nebiga soo dhoweynaya in ay jiraan dad muxuu ahaa ilaahay aan mar caasinin oo muxuu ahaaye laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'manuuna makhluuqaad muxuu ahaa xaalkoodaba in ilaahay caabudaan oo ilaahay adeecaan bis u yahay oo marna aan ilaahay caasinaynin in ay jiraan oo nebiga soo dhoweynaya nebiga la soo tusiyey oo ilaahay wax alla wixii muxuu ahaa u soo waxyooday nebiga uu soo waxyooday calayhi salaatu wasalaam oo darajooyin intii muxuu ahaa ilaahay ugu talagalay uu gaarsiiyey maa kadaba alfu-aadu maa ra'aa wax alla wixii muxuu ahaa nebiga ilaahay tusiyey calayhi salaatu wasalaam oo wax hadda la koobi kara iyo wax aan laga hadli kara iyo wax kutub lagu dhamay karaba aynan ahayn wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkaas uu soo arkay oo fa allahuma awxaa wax alla wixii ilaahay usoo waxyooday uu soo waxyooday halkaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku soo oobsaday muxuu ahaaye muxuu ahaaye micraajkiisii markaasuu ka soo laabtay marka nebiga uu yimid calayhi salaatu wasalaam waa tii muxuu ahaa asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu ilaahay xataa soo arkay mara'aa muxuu ahay rabbi bicaynay ra'si waatana leeyahay muxuu ahay rabbigiisu wuxuu ku soo arkay indhihiisa lidaalika dadka muxuu ahaaye suufiyaalka waaweyn oo aan hadda muxuu ahay ciduna ka sheekeyn karin darajooyinka ay ilaahay uu siiyey iyo halkii ay ka joogaan xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xubbiga rabbigood marka ay cibaado falanayaan aan u cibaado falanaynin naar ka cabsa iyo muxuu ahaay janno ku hel waxay u cibaado falanayaan cibaadadooda ujeeddada ay ka leeyihiin ay tahay ru'yata rabbim inay rabbigood arkaan rabbigood inay indhahooda ku arkaan oo muxuu ahaay rabbigood wujuuh yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira inay rabbigood saas u eegaan oo nicmooyinka kale oo dhan alla ku fali mayaan in rabbigood eegtaani rabaan marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo soo jeeda bicayni ra'si uu rabbigii soo arkay markaasuu ku soo oofsaday halkaas muxuu ahaaye muxuu ahaaye usoo dhammaatay micraajkii markuu soo laabtay oo meeshii muxuu ahaaye laga muxuu ahaaye laga muxuu ahaaye laga waday oo muxuu ahaaye maka ah iyadii oo kulul oo weliba aan qaboobin intuu nabiga soo laabtay calayhi salaatu wasalaam mucjizooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa badan yihiin qur'aanka ugu weyn mucjizooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam micraajkana muxuu ahaaye wuxuu ku xigaa darajooyinka waaweyn uu ku xiga waayo qur'aanka maxaa yeelay bal fiiru wuxuu ka tegey nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka tegey waxaa la geeyey muxuu ahaaye baytulmaqdis afartan maalin iyo ka badan in loo socdo halkaa udhexaysay samada aragtay oo boqol sano iyo muxuu ahay halkii labada saxaab dhexdooda shan boqoloo sano loo soconayo ilaa iyo toddoba sano uu gooyey muxuu ahay saddex saxaaboo kale oo mid kaliya saxaabka dhexdiisa shan boqol lagu soconayo labada saxaab dhexdooda shan boqoloo sano loo sii soconayo ayuu nebiga maray calayhi salaatu wasalaam haddana markuu soo laabtay meeshii uu ka kacay way kululeed oo muxuu ahay qof meel ku jiifay oo ka kacay oo u soo laabtay oo meeshii kulula soo laabtay uu ahaa marka mucjizo aad u weyn oo mucjizaadka nebiga ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga soo laabtay uu yimid waa tii gaalada hadduu sheegay ay diideen oo muxuu ahay inta wixii muxuu ahay siirada lagu sheegay ninka garanayay wuu garanayaay ay muxuu ahay ku jeesjeeseen kuwa xataa horey u islaamay markaasi ay ridoobeen oo sayid abubakar inta u tageen ay ku yidhaahayeen saaxiibkaa buufiir wuxuu leeyahay bal soo dhegeyso nala dhegeyso wuxuu leeyahay wuxuu sheegayaa inuu intay inta baxay oo muxuu ahaa baytulmaqdis tagay oo haddana muxuu ahaa meelo kale sii tagay oo samada ku aroormay saasuu sheegayaa bay leeyihiin inta u tageen sayid abubakar waxay leeyihiin saaxiibkaa wuxuu leeyahay samadan tegey oo cerkaa galay oo waxyaabahaas u leeyahay ma u rumaynaysaa adiga waxaas wuxuu yidhi waxaas waa yar tahay wax kasii weyn u rumaynayo waxii oo muxuu ahaa imaanayo oo wax keenay waxa u rumaynaya waxaas wax kasii weynna waa u rumayn lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii muxuu ahaa isugu ye muxuu ahaa intay isugu yeereen meel u yimeen oo uga sheekeynayey oo sheegay xataa muxuu ahaay wuxuu u sheegay muxuu ahay safar ka maga ayaga ka maqnaayo xagga jiray waa tuu aga sheekeeyey oo muxuu ahaa waktigoo imaanaya xataa waa tii ay warsadeen uu u sheegay oo waktigii saacadda uu ku sheegay safarka uu soo galay marka waxa muxuu ahay mucjizo aad u weyn oo baahira ay ahayd markii ay baytulmaqdis nooga noo sifeeyey ay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii hortiisa inta loo soo dhigay isagoo muxuu ahay loo wax alla waxay ka warsadaan muxuu ahay uu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam lidaalika haddana dad baa muxuu ahay way diideen oo way ku islaami waayeen waxaas muxuu ahay mucjizada saas u weyn marka islaamku waman yurid illahi an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam ninkii ilaahay uu doonaa muxuu ahay qalbigiisa ku sharaxaya lidaalika muxuu ahaye micraajka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muxuu ahaaye israhiisa waxay ahaayeen mucjizo oo wax qalbiga lagu koobi karmaa ninkii ilaahay uu geliyo muxuu ahaaye hanuun la doono ayaa muxuu aha rumaynayo owliyada ilaahayna karaamooyinkooda waxaa rumaynaya ciddii ilaahay oo khayr la doono waxaa arkaysaa hadda dad caqligooda ku qiyaasaya karaamo iyo iyo iyo waxay rahaan caqligooda ku qiyaasaan markaas wuxuu ku leeyahay macquul ma ahan macquul ma ahan waxaa looga qiyaas qaadanaya qoladii waxay nebigu ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam waxaas macquul miya waa looga qiyaas qaadanaya marka intaasaa aniga muxuu ahaaye lisaanul muxuu ahay xisaanul muxuu yidhi ninkii nebiga ammaanayay calayhi salaatu wasalaam xisaanul warkaasaa marka muxuu ahay cid ka koobi karta nebiga sifooyinkiisa iyo wixiisa wax koobi kara male aniga muxuu ahay marka hore ee darro u ahayd culummada yadiisu joogta inaan wax ku ag sheego marka intaanan muxuu ani kusoo gebagabeynayaa شعر يعني كل رجينا شيخ عبد الله كل دوانا اللهم صل على محمد يا حبيب الله قل بيدي يا رسول الله قل بيدي يا حبيب الله قل
وحبيبي هو بالذي ورسوله وهدي الله وهدي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنبي هوى أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شجر الهوى خسرت المسمى يا رسول الله قل بيدي يا حبيب الله قل بيدي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله